الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo ku jirnay baabu tayamum waxaana soo gaarnay halka mualifku uu yihi arkaantiisa isagoo ka hadlaya wafarduhu naqlu اturaabi low naql min wajhi liyadi aw bilcagsi xal waqasduhu waniyaة اstibaaxi fardin aw الsalaati wاlmisaaxi alwajhi lalmanbiti walyadayni macmirfaqin waratib اlmasxayni وسن تفرق وأن يبسملا وقدم اليمنى, قدم اليمنى وخلل والولا ونزع خاتم ليولى تضرب أما لثاني ضربة فيجيب آدابه القبلة أن يستقبل مقروه الترب الكثير استعملا حرامه تراب مسجد, تراب مسجد وما في شرع الاستعمال منه حرما مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل وردة تبطل لا التوضي جدد تيمما لكل فرض يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعد مهما وضع على طهارة ولكن من على عضو تيمم عضو تيمم عضو تيمم لصوق لصوقا جعل وجنوبا خير أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا إناس إن شاء الله تعالى عشر كان كساب سنان دونا وبقايا باب التيمم يا مسائل كي كهر وإنت بضنها إن شاء الله هين دمر في النقن دونا أبواب الحيض وطهارة ودنبية haddana intaa inoogu dhammaatana habeenka dambe wixii su-aal uu noqon doona haddii alla yidhaahdo markii uu ka soo hadlay tayamumka waxyaabaha shuruudiisa ee uu ku bannaanaanayo ama shuruudu sixatihi wa jawaasihi uu soo dhameeyey yaa wuxuu ku xijisiiyey arkaanu tayamum ama furuudu tayamum marka la booreysanayo ama la gabagabaysanayo shuruudiina la hele ay dhammaystiranto qa waxyaabaha in la masaxo laga tayamumaayey ay qasabka tahay si uu u asaxo arkaanta looga baahan yahay qofka wa farduhu waajibkiisa ma maqlaysaan miya baa laleeyahay see la yeelaa wuxuu yihi wa farduhu fardu tayamumi tayamumka faradkiisiiya waajibkiisu waa dhowr arrimoodoo lix buu sheegay mualifku lixdaas arkaanu tayamumka in la ilaaliyaa la doonayaa rugniga koobaadi naqlu turaabi ciiddii in la soo qaado weeye oo ciidda xubnaha la marinaya wejiga iyo gacmaha lagu masaxayaay hadba kan la masaxaya ciid ku tiilay in la marmariya lama ogola haddii abaad gaari saarnayd ood kor ka saarnayd oo boor badan kugu dhacay ama dabayl badani kugu soo duushay oo gacmahaaga ciidi ka buuxdo ama aada beerba falaysay ama meel qodaysay ama aadba duug iyo aasiya qabri ka timid ood boor badan ku dhex jirtay oo wejigaaga iyo gacmahaaga ciidi ka buuxdo gacmahana tansaaran ma marmarin karaa wejigana tasaaran ma ku tirtiri karaa wuxuu ku leeyahay maya ciid saaran ma ahane cid loo soo qaaday baa la rabaa saa darteed naqlu turaabi ciiddii in la soo qaado weeye oo xubinkan la masaxayo ee loo booraynayo mid sii saarnayd waa inaanay ahayn ayib su-aasha kale waxaa weeye hala soo qaadee gacmahaygiina boor baa ka buuxa wejigaygiina waa ka buuxaa intaan gacanta ka soo qaado wejiga ma marin karaa intaanse wesiga wejiga ka soo qaado gacanta ma marin karaa haa muhiimaddu waxaa weeye xubinka la masaxayo ciidda meel kale in laga keeno xubinkii kale waa laga keena haddii la doonaya weli la masaxinay ciid iska dul saarayde low naqala ay walow naqala haba ka soo guuriyo ka soo qaado min wejhi wejiga ha ka soo qaado lilyaddi gacanta ha u soo qaado aw bilcagsi ama gacanta intuu ka qaado wejiga ha mariyo xalla way bannaan tahay naqala walow naqala hadduu soo qaado min wejhi buu ciid ka soo qaaday saaray lilyaddi gacanta si ugu masaxo aw bilcagsi ama gacanta mid saarayd buu qaaday si wejiga ugu masaxo xalla waa bannaan tahay waayo naqligii waa la helay naqliga ciidda la soo qaadayo daliil khasisaya meesha laga soo qaadayaay ma jiro haddii ha la soo qaada la yidhi oo hala keena meesha ciidaan oolin iyo baaboor iyo caraan oolinna gacanna waa laga soo qaadi karaa dhulna waa laga soo qaadi karaa miis korkiina waa laga soo qaadi karaa ciid saaran saa darteed ciidda inay weel ku jirto iyo inay dhulkii taallo iyo meel kale inay dul saaran tahay ma kala duwana hal shardi un naqli baa la rabaa naqli in la raba maxaa u daliila waxay yidhaahdeen qisadii tayamumka ee nabigu alay slam xadiidkii camaar ibni yaasir uu yihi innamaa kaana yakfiika haada kada saasaa kugu fillay gacmuhu dhulka fadaraba biyadayhi cala alardi dhulkuu saaray kadib buu iyagii isku tirtiray kadib buu iska afuufay ciiddii oo wejiga mariyey waxyaabaha xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mid a in uu nabigu ciiddii dhulka ka soo qaaday maalinkii isagoo qadaa-ulxaaja ka yimid la salaamayna marka hore gidaar buu aadayo ciiddii buu ka soo qaatay waxana waa cibaadaad weliba cibaado rukhasa weeye rukhaskuna guud ahaan tawqiif weeye asalka cibaadaduna waa tawqiif iyo daliil bay u baahan tahay waxa aan hayna inay ku asixi keliya la huba waxaa weeye in sidii nabigu u soo qaaday aad u soo qaado ka badan ma ku asixi wax caddaynaya ma hayno salaadii yaqiinta lagugu lahaana laa yazuulu xukmikeeda bishaki oo baqaabu maa kaana calaa maa kaana weeye saa darteed tawqiifka maajadoo la eegayi iyo asalkii iyo yaqiinin aan shaki lagu zuulin karin u soo qaad halkaasay fuqahadu wax ka raadraadiyeen oo ka yara hadlaydayeen taasi waa rukniga koobaad rukniga labaadi wa qasduhu soo qaadidda inaad u qasadood biniyati tayamumi ku soo qaada wey marka aada soo qaadaysana waa inaad qasdan u soo qaato waayo waxaa kala saaraya ciidda naqliga wejiga loo soo qaaday iyo midda iyadoo buubaysa isaga dhacday qasadka iyo niyada wey cibaadaadka gaar ahaan sida tayamumka booraysiga oo aan macnaheeda cidi garan karin sababta loo yiri ciidda loo yiri in wax kala loo dhihin allah unuu garanayo tawsico xikmaddu haba ku jirtee tawqiifkeedaa sii zaa'id oo sii adkaanaya saas darteed innama alacmaalu binniyaati leh niyadu inay rukni tahay weysadii sideedii bay tayamumkana rukni u tahay oon laga maarmi karin qasadkana waa niyadii niyadana waxay la xiriirsanaysaa awalu lcamal camalka kan ugu horeeya tayamumka camalka tayamumka booraysiga ugu horeeyana waa naqlu turaabi waqasduhu ay qasdu naqli turaabi ciidda in la soo qaada waa inay biniyati tayamumi inaad ku booraysato ood ku tahaaro qaadata aada u soo qaada wey waa rukniga labaad rukniga saddexaadi wuxuu yidhi wa niyatu istibaaxi fardin farad inaad ku banaysanayso aw isalaati ama salaadaad ku banaysanayso inaad niyooto wey kadib wuxuu yidhi markii niyadii qasadka la timaado niyadii way kala baxdaa niyaduna marna cibaadad iyo caadaday kala saartaa oo waa marka hore qasdu naqliga niyadii hore cibaadadii iyo caadadaad ku kala saaraysayo ciidani ma cibaadaad u soo qaaday mise dana kaleo iska caadaa ujeeddooyin badan baa loo qaataa kadib hadday cibaado noqotay cibaadadani waa nooce ma farad baa ma sunna faradkeedu ma xadad asqar baa mise waa xadadkii weynaa niyadii labaad baa lagaa rabaa qaybteedii labaadoo cinda almasxi bilaabanaysa markaad masaxayso waxaa lagaa rabaa inaad niyooto inaad farad ama waajib ku banaysanayso waajibkaasi salaadna waa noqon karaa waxau tayamum u waajibayey oo kaleoo tawaaf iyo lamid ana waa noqon karaa oo kacwad inaad tawaabtaa biyahaad ku weysaysato ku qabaysataba haddaad weynay ama waxaa kaloo dhihi kartaa istibaaxatu salaati haddii cibaado khaasa oo salaad iyo lamida aada banaysanaysana cibaadadaasaad gaar u magacaaban kartaa saas darteed waa inaad niyadaada ku dartaa inaad farad ku tukan rabto ama cibaado farada ku samayn rabto ama cibaado khaas hadday tahay salaad inaad ku banaysanayso oo ku tukan rabto inaad niyooto wey rukniga afraad wuxuu yidhi wanmisaaxi lwejhi wejiga in la masaxa weeye lalmanbiti meelaha timuhu ka soo dhashaan salkooda in la gaarsiiyaaye qasab maaha waa inaad wejiga masaxdaa wejigan la masaxayo wuxuu bedel ka yahay dhaqitaankii wejiga marka la dhaqayo timaha salkooda gaar ahaan garku hadduu lixyi khafiifa yahay shardi bay ahayd laakiin tayamumka shardi maaha oo lagu dhihi maayo garka timuhu way yar yihiine salkoodii waa la arkaaye ciidda salka gaarsi lagu dhihi maayo taasuu ka ixtiraazayaan korkan baad gacanta kaga masixi lalmanbiti halka ay timuhu ka soo baxaan iyo salka hoose gaarsii laguma laha oo qasab maaha korkaanu sidaa uga masax rukniga shanaadi walyadayni labada gacmoodna in la masaxo weeye maca milfaqin iyagooy xusulladna ku jiraan wejiga iyo labada gacmood in la masaxaaye waa daahiru nasi lqur'aani fatayamamuu saciidan طayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minh wejigiinna iyo gacmihiinna ciiddaa ku masaxa oo tayamumku waa wejiga iyo labada gacmood madaxana kuma jiro lugana ciidda lama marmariyo halkii biyaha lagu masixi lahaana ciid ku masax lagu dhihi maayo oo ciid in lagu masaxo uma baahni halkii lugaha la dhaqi jirayna inaad ciid marmariso uma baahnid laakiin wejiga iyo labada gacmood awanmisaaxi lwajhi walyadayni waa daahirka naska qur-aanka famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum eragan uu leeyahay mac mirfaqin ilaa xusulka in la gaarsiiyo laba arrimood bay fuqahada shaaficiyada u deliishadeen oo uu ibnu cumar warinayo التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين laba jeer baa ciidda lasoo qaadaa gabooraysiga iyo gabagabaysiga mar wejigaa loo soo qaadaa marna labada gacmood ilaa xusullada laga gaaray yidhaahdeen haddii la yidhaha asarkaa ibnu cumar waa la isku khilaafay oo ma mawquuf asar ahbaa mise waa marfuuc la yidhi fuqahadii mutaakhiriinta intooda badani qaaciday aada isaga qaataan oon sidaa u ahayn xadiifiyan baa jirto waa ziyaadatu hiqatin bay yidhaahdeenoo waa la iska qaadanayaa masalada labaad ay cuskadeen waxay ahayd tayamumku weysadii buu bedel ka yahay maadaama gacmihii uu bedel uga yahay intii gacmaha la dhaqi jiray baa la masaxayaa laakiin masaladaasi fuqahada shaaficiyada ereyga macmir faqin ah markii naska iyo daliilka loo leexdaayey waa daciif ibnu cumarna xadiidkaa marfuuc ahaan ugama asixin nabigana calayh isalaatu wasalaam fii maqaami atacliim isagoo dad aan aqoonin tayamumka baraya buu wejiga iyo labada cumaacumood iyo ama kafaynka ku gaabsaday oo qisadii cumar iyo camaar ee saxiixa ku tiilay markay meel cidlaan iyagoo jooga janaabo ku dhacday kayfiyadii tayamumkana garan waayeen camaar waa kiiskaga galgashay ciidda nabiga markuu yidhi wuxuu yihi innamaa kaana yakfiika haakada sidaa inaad yeeshaa kugu fillayd wuuna tusay nabigu labada gacmood buu ciidda saaray waa isku tirtiray waa iska afuufay kadibna labada gacmood cumaacumood iyo wejiguu masaxay intaa keliya intaasaa kugu filan maadaama nabigu yiri sal slam ereyga macmir faqina waa madhab kusaa weeye laakiin daliil ahaan daciif weeye masaladaas rukniga saadiskaa wuxuu yidhi waratib kala hormari almasxayni labada masax kala hormariyo wejiga mar horeysii gacmahana dambaysii oo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu siyaaqa aayaddu wejiguu hormariyey haddii aad tiraahda wowda laysugu cadfay ma faa'iideyso tartiib kala horeynee waxay carabiyadu yidhahdaan mutlaqu ljamci labadaba in la sameeyey tilmaantay waxay yidhaahdeen waxaan ku xoogeynaynaa tartiibkaas qiyaasan cala alwuduu'i maadaama weysadii bedel ay ka tahay weysaduna wejiga ka horeeyey gacmuhu ay kala horeeyaan oon loogolayn gacmaha inaad dhaqda iyadoo wejigii weli aadan gaarin ayadda daahirkeeduna ay waa uun isugu xirtay faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi waa wey tanna famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu waa isla waaw maadaama sunnatu lwuduu nabiga intaanu laga dhaxlay tayamumkuna bedel ka yahay halkaasaan ka qaadanay bay yidhaahdeen in lagama maarmaan ay tahay tartiibka lixdaa rukni bay leedahay laakiin masalada tartiibka xadiidka camaar iyo kayrkii daahirkoodu waxaa weeye inaan tartiibku shardi ahayn bay xadiidkaa u badan yihiin waana xadiidta ugu saxiixsan buu ka mid yahay ee baabu tayamum ku soo aroray intaa haddii furuud iyo arkaantii lagaga baxo waxaa xiga sunanu tayamum wa sunna waxaa sunno ah tafriiqun ama tafriijun labadaba isku mid weeye isku macno weeye waan laba nusakh wa sunna waxaa sunno ah tafriijun in la kala qaado asaabicda iyo faraha markaad ciidda qaadayso ama tafriiqun faraha in la kala qaado oo la kala geeyo isku macno weeye markaad ciidda qaadayso faraha inaadan isku dhejin baa sunno ah oo aada kala qaado wa an yubasmina laba inuu bisinka qabtaa sunno ah waqadim ilyumnaa gacan midigta hormari saasaa sunno ah wakhallil farahaga dhexdoodi iyo gelgeli saasaa iyadana sunno ah walwilaa xiriiri saasaa sunno ah wa nascu khaatamin baa khaatimin baa sunno ah liulaa tadribu marka hore ciidda qaadayso lixdaasna wuxuu ka sheegay sunan lwuduui sunan tayamum baa leh amaa tafriiqa kala qaaditaanka wuxuu leeyahay gacan isku duuban ciidda waxaa boodhka ka qaadi og gacan faraheedu kala tagsan yihiin oo markaad ciidda dhag gacanta ka siiso in badan oo boodhkiia faraha dhexdooda ay geli hadhow takhliilkii sunnada ahaana way kaa caawin saas darteed kullamaaba hubaal weeye ciidda tan dhagatan kuuskuusan maaha waxa la rabo boodhka gacanta ku haraya weeye kullamaa boodhka qaaditaankiisa aada mubaalaqa iyo xeeldheeraansho ku samaysaba way sii adkaanaysaayoo way sii fiicnaanaysaa saasay ku tacliiliyeen fuqahada shaaficiyadu waxaase inoo iman doonta inay ku dari doonaan makruuhaadkiisa ciid badan inaad isticmaasho iyo qubaar badan inaad qaadato oo wejigii tashwiihu suura kugu sameeyo wejigaa oo dhanoo boora lagu arko iyada lafteeda inaan loo baanayn baa ku iman doonta tan labaad waxayna waanyu basmila waa inuu bisinka u qabtaa waxay dhaheen qiyaasan cala alwuduu'i soo weysada maadan ku soo marin laa salaata liman laa wuduu'a lah walaa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayh qofaan bisin qaban weyse uma jirta soo lama dhehen taana min baabi sunan oo amru sunanabin weeye yihahdeen fuqahada shaaficiyada saynu soo marnay marka qiyaasan cala alwuduu'i bismi illaahi inaad tiraahdaa sunnaa bay yihahdeen waqadim hormari alyumnaa gacanta midig labada gacmood markaad marinaysana midigta hormari iyadana qiyaasan cala alwuduu weysada ibda-uu bimayaaminikum haddaad weysaysataan weysada midigtiina ku bilaaba amarkii nabiga ahaa amru nadbin baa lagu xambaaray baynu soo marnay oo ijmaac saxaaba la soo guuriyaa in kala horumarintu aanay laasim ahayn oo asaxaysa haddii bidixka la horreysiiyo cumuumkii xadiidka caaishana waynu soo marnay fii tanaaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi tayamumkuna tahaaradii buu ka mid yahay wakhallil faraha ciidda gelgeli oo markii aada ciidda marinayso faraha inaad gelgelisa weeye hadday ciid iyo boor ku gaaraya adoon gelgelinin haddii kalena min kabaabi wuduui wujuub weeyo gacmaha inaad wada gaarsiiso ood faraha gelgelisaa sunnaa sidaasuu leeyahi qiyaasan cala alwuduu iyadana maadaama takhriir asaabici wakhallil bayna alasaabici xadiidkii laqiiq ibni samirata waysada ku soo arooray ay sunankeed yahay walwilaa xiriirin tayamumkii wejiga iyo gacmaha inaad xiriiriso aadan kala goynin iyadana qiyaasan cala alwuduu'i halkan waxaa soo koobayay yidhaahdaan in la yidhaahdo waxaa sunno ah wixii weysada sunno ahaa kadib masaa'ilka laga reebaya laga reebo waxaa kaloo lixaadoo sunno ah marna waajib noqda wa nascu khaatimin faraasiga iyo kaatunta inaad iska siibto liuulaa tadribu marka u horeyseen ciidda gacanta qaadaysee wejigaad u qaadayso darbataani darbada hore waa wejiga yidhaahdeen markaad u qaadaysa haddaba waxa ciidda lagu masaxaya waa wejiga waxba faraasigu meeshuu ku jira gacanta lama soo gaarinoo hala masaxaay ma aha waxa la masaxaya waa wejiga laakiin gacantii oo ciid wada wadata si ay wejigii u wada marto waa iska fiican tahay faraasiga inaad iska bixiso amaa lihaani darbatin amase laakiinse qaaditaanka ciidda marka labaad lilyadii loo qaadayaay fayajibu nasculkhaatamkii in faraasiga aad iska saarta waa waajib haddii aanu dhaqdhaqaaqayninoo meeshiisa ciidda si kale aadan ku gaarsiin karin marka fayajibudan cinda alakdi maaha wanaqli maaha waa cinda almasxi markii gacmihii aada masaxayso waa inaad faraatiga ka saartaa haddii aynan gaaraynin hoostiisa ciiddu gelaynino halka faraatigu ku fadhiyo ama gacanta kaagaga jiro aynan gaaraynin laakiin haddii ay gaaraysana waajib ma aha cinda alakdi oo ciidda la qaadayana wujuubkuma ahee ay cinda almasxi weeye waayo masaxa weeye waxaa raba in la wada gaarsiiye qaaditaanku inuu wada gaaro shardi ma haddaad soo qaado oo markaad soo qaado kadib aad iska saartahay si aad u masaxdo waa la ogolya ama waad soo qaado bidixduu kugu jiray midigtii aad soo masaxday shakligii handasiga riyaadiga ahaa ee shaaficiyadu yidhaahdeen eelaeliga tababarka u baahnaa waad soo martay midigta markaad soo dhamaysay bidixaad soo gaarto haddii aad saarta ar cinda shaaficiyati dhib malaha halkaa waxaad ka garatay fayajibu nascu lkhaatimkii cinda darbi ma ahane waa cinda almasxi amaa lihaani darbatin fayajibu saas uga jeedaan waayo shardigu tacmiim maadaama uu ahaa in la wada gaarsiiyo khaatamkiiyo faraatigiina uu ka celinayo fakal wuduui sidii isagoo xaajis ka celinaya biyihiinay gaaraan bulaxugya kadib wuxuu ihi aadaabuhu waxyaabaa iska fiican in daliil saa loo taabtay oo loo cuskada aan lahayn sunaan aan gaaraynin iskana fiican tahay in lagu darana hal mid weeye an yastaqbila waa inuu qaabilo alqiblata markaad tayamumayso eed booraysana ma gebagabaysanayso waa inaad qiblada u jeedsataa saasaa sunno ah ayuu leeyahay naalimku mualifka raxima allahu tacaala waxay yidhaahdeen daliil ma laha wax weyn oo sharci oo loo cuskadana ma laha laakiin waxaan aadaab uga dhignay bay yidhaahdeen arrinta soo socota sheeko aan isku toosinaynaa kow qibladu waa ashrafu ljihaati jihaa loo jeedsada horta qiblada ugu sharaf badan kow gaar ahaan oo marta labaadi cibaadaadka salaada ah baa maqay qibladu jihada loo jeedsadaay waa qiblada mar bayba cibaadaadka shardi u tahay waxaana wanaagsan xataa markaad ducaysanayso xagga qiblada inaad u jeedsato maqaamulcibaada marka salaad iyo ducada qiblo waa loo jeedsadaa wayse aman gaar buu ahaynin waysadiiyo tayamumke ashrafuljihaati hadday tahay dhinacun baad u jeedsan lahayd maadaama dhinacun aad u jeedsan lahayd adiguna cibaado iyo khayraad ku jirto jihadanna ugu sharaf badan tahay cibaadaadka qaarna loola jeedsadaba alleela iska fiicanaa haddaad ula jeedsato sunno maaha ma gaarto laakiin way iska fiican tahay kollaba jiuun baa u jeedsan lahayd ta u sharaf badan iska fiican leh iskadaa ku lamaanee si ay sunnada uga hoos dhacdo way fiican tahay aanay kuugu noqonin makruuhu makruuhu tayamum waxaa laga fiican yahay atturbuci alkaiiru oo badan kaasoo isticmila la isticmaalay wey ciid badaan inaad isticmaashaay waa laga fiican yahay waxay yidhaahdeen laba labadaba marka koowaad sunnadii nabiga ma waafaqsana saa darteed bay karaahiye ku noqotay oo nabigu camaar markuu barayey ciidda horta wuu iska daadiyey kadibna boorkii badnaa wuu iska afuufay haddaba inaan ciid badaan boor badaan wejiga la marsanin waad ka garatay mid labaadna waa ku jirtaa bay yidhaahdeen tashwiiru lkhilqati wey qof intuu ciid wejiga ka soo buuxiyey isagay dhannaaba wejiga ciidi kaga taaloo ka muuqataay waxay yidhahdeen sharaf xumo weeye ilaahayna marka la qaabilayo la hor istaagayo sharaf iyo jamaal iyo qurux baa lagu hor istaagaayo khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin solama dheh tan ciiddiiba ismariso dukuululwaqtina horey aan usoo shardinay adoo mushawahu lkhilqa ah oo aada isoo fool xumeeyey baa rabbi hor istaagday taana ma fiicna saa darteed sunadiina way khilaafsan tahay cumuumkii salaadaha la isu qurxiyaahaana way khilaafsan tahay khilqadii sharafta ahayd iyo wanaaggiina way ka hor imanaysaa saas darteed waa karaahiyo ciid badan intaad qaado inaad isticmaashay ciiddii iska fududeeyo fariho wax yar oon kaasii muuqanaynin ku haray wejiga mari xaraamuhu waxyaabaha tayamumka iyo booraysiga xaraamta ka ihi turaabu masjidin masjid ciiddii wey iyo wamaa ayinladiikii fi sharci sharciga alisticmaalu minhu wax laga isticmaalaay xurima la xaaraamtinimeeyey wuxuu leeyahay masaajid ciiddii laguma booraysan karo waana masala nisaac iyo khilaafi ka jiro sababtoo wuxuu yidhi masaajidkan dhistiisa iyo dhulkiisaba waa waqaf mar haddii ay waqaf tahayna qof baa waqfay oo cibaadadahi dartiibaa loo waqfay waqafkiina lama isticmaali karo wixii loo waqfay meelaan ahayn sharcan in loo isticmaalo lama ogola haddii waxaani masaakiin loo waqfo agoon dheregsanoo tujaaraan siinayaa lama ogola saas darteed masjidkan iyo maalkan la waqfay meeshii loo waqfayna masjid iyo cibaado ay ahayd in lagu booraysto o lagu gebagabaystaayo lama ogola halkaasay cuskadeen wamaa fi sharci alisticmaalu minhu xurimaana waxaa weeye ciidaan sharcan kuu banaanayn inaad isticmaasho oo maaligeedii iska lahaay idan iyo ruqsadaadan ka haysanin ma isticmaali karti ciid baa la soo dhacay ama waa la soo xaday magaaladan joognaa dawaa hore baadiya haddii ciid baa la dhacay la yidhahdo waad la yaabi lahayd hadda laakiin de waa laga ganacsadaa ee gawaari baa lagu soo qaadaa sooma ciid lasoo afduubay ama lasoo dhacay ama meel dadkii lahaa aynan ogeyn laga soo qotay ood og tahay ciid maaligeedii uusan idnin oo qasbiya dhac iyo xatooyo lagu soo qaaday ma lagu booraysan karaa maya qiyaasan cala alwuduu'i maalka qofka muslimkaasoo nabigu ma dhihin ma banaana ilaa biiibatin min nafsihi inuu raalli ka yahay maahan ninkan kuu idnaye ee ciidda ku siinaya ee soo xalay ama soo dhacay wax tasaruf aba ma lahaba milkigiisaba ma aha idanna ma milkin karaba isagaa way xaqdarre kula taaleen ma bixin karo xaquma laha inuu bixiyo saas darteed mas'alada xaraam ha noqoto laakiin hal yasixu casaa saxat wa casaa ma noqon masaa'ilkii waxay hoosgelaysaa asalaatu fi daari almaqsuura nin guri dhaca haysta ama guri dad ka qabsaday taabsaday oo dadku ay muslim yihiin salaadu ku dhex tukada ma asaxaysaa oo masale nisaac iyo muran ka taagan yahayo qaacidada ay yidhaahdaan labadee sideedaba laba jihoo kala bixi karta maleedahoo salaad iyo dhaca masalada waxaa lamida masaladii asalaatu fi thawbi almaqsuubi maraad soo dhacday waa la soo xaday waa la soo bililiqaystay ama lacag xaaraana lagu gatayoo sigaar iyo qaad iyo laaluush iyo ribaa laga gaday salaada lagu tukaday ma asaxaysaa mise ma asaxayso qowlaani waa la isku haystaa biyahaad kusoo tahaaro qaadatay dad baad ka xoogtay waad boobtay ceel dalleeyahaad xaday tuubo tuuga aada soo xidhatay hal yasixu hada alwuduu qowlaani oo la yaqaano mashhuura masale mashhuura asalaatu fi daari almaqsuba waxaan o dhan la isku yidhahdaa salaad keliya looma jeedee cibaado makaan iyo isqaaba waxyaabo ay shuruudeedii galeen xaraama ma asaxaysaa qaar baa culimmada ka reebay oo waxay yidhahdeen war weysada iyo dharka qaarkiyaa lagu darin oo waxay yidhahdeen dharku haddii uu marada hoos ka qabtan yahayna ma asaxaysa salaadii hadduu koofiyad iyo cumaamad yahayna way asixi oo saad ku tidhaahdeen sharaada suruud sharaada satrulcawra ka mida waxaan ka soo qaadaynaa maradan inaadan qabin markaad tukanaysay cumaamad haddaadan qabin salaada way asixi laakiin hoos haddaad qaawantay salaadaada asixi mayso marka salaadaada sixadeedu idaa tawaqafat cala almaqsuubi batalat taa haddii la yidhahdo weysadii ka waran inaadan biyahan kuwa weysaysanin ka soo qaad salaadna waad tukanaysaa xadadkii iyo waad ku weysaysan batalat sooma tayamumkiina waxaad ku gebagabaysatay ama ku booreysatay ciid xaaraam ka soo qaad inaadan kuwa gebagabaysanin iyada salaaddaaa ku jirta maasixi tala waxay yidhahdeen intani calaa haadaa aan marino laakiin salaa fi daari almaqsuuba waxbay kala bixi karoo salaadu makaanku waa uu ka dhacdaye hawada xataa waa lagu tukan karaa adoon meeshan ku taagnayn ka waran salaadaada way asaxaysaa salaadaada way asaxaysaa gurigana meeshaad kaga tukata dabaq hoose iyo mid sara waa isku mid xataa adugu haddaad dalaalin samaysatood baaloon fuusho ood halkaa guriga korkiisaa ku tukata salaada waa isku mid waayo guriga ninka dhulka leh baa inta hawada korkiisaana iska leh hawada korkiisaana iska leh walihaadaa labada boosee isku xiga markii dhulka guriga kor looga qaado anugu waan soo dheerayna gurigayga xaggaan usoo durki laguma ogola xuduudda gurigaa lala saman kusocaa lagu leeyahay halkan guriga gurigiisa isaga kor ugu bixi kale adugu laakiin dhulku iska leeyahay kor iskamadao kor baan ugu soo bixi lagama ogola waaa lagu leeyahay waa ulmi ninkan xoolaha isagaa iska leh gurigagana waa la dumin bimacnaa dhulka ninkii iska leh waa inta la intifaacsan ee ku aadanna iska leh hadda dowladuhuna hawada in bay leeyihin sooma wadan walba hawada ilaa intaasuu kor ahaan leeyahay inta ka saraysana duulnimaadka hawada maraya uma diidi karo xeerarka hadda ay adamuhu samaysta man ka hadlaya calaa kulli xaal masaladani masaa'ilkaas ay geliyo haddaad ciid lasoo dhacay ku booraysato ama ku gebagabaysato ama mid lasoo xaday ay tahay ama beer nin leeyahay gurigiisa intaad gashay isagoon ku idnin waa nooc sariiqadii kamida ciid aad ka soo qaadato gacmaha soo marsataay culimmada qaarba waxay yidhaahdeen ta ninku gurigiisa leeyahay iyo ta masaajidka ha laga reebo oo waa lagu booraysan karaa waxayna geliyeen qaacidada alintifaac bimaali lgayri qof kale xoolihii biduuni idnihi ma ku intifaaci kartaa waxaa la yidhi nacam hadduusan isaga darar gaadhsiinaynin isaga haddaan dhib soo gaadhsiinaynin waad ku intifaaci kartaa maxay yihi tusaale laba tusaale ay keeneen hooskiisa inaad harsato guriga hooskiisa guriga isagaa iskale ninka gurigiisii hooska uu bixiyey ama gaarigiisii hooska uu bixiyey isagaa iskale soo maha hadduu isagii u baahan yahay adadaguma ogola laakiin hadda haddaad hooskii oo dheer dhinaca ka fadhiisato isaga waxbaad yeeshay maya midda kale waxay yidhahdeen haddaad dabkiisa kulaasho dad qabow baa jira dabweyn buushita halkaasaad fadhiisatay ama waxbaad ku akrisatay ama nalkii guriga uga shidnaa banaankaas nalka security-ga iyo nabadgelyaha yihah banaanka uga shidnaa bad halkaa fadhiisatood wax ku akrisatay hadhow intuu ku qabsada markaa ku qabsada lacag kan ku dhihi karaa asaxiixu la waayo manfacadan manfaca iska daayicay ahayd isagana wax daraya dhiba kuma hayso saa darteed marka laleeyahay qofka maalkiisa laguma intifaaci kara biduuni idnihi qeyd waxaa ku xiran ah haddii isaga madarar ay ku keenayso ama manfacadiisi intifaaciisa wax u dhimayso sida laakiin dabbaan kulaale iyo iftiinka nalkaan wax ku akristay iyo guriga hooskiisii baan harsaday iyo dhib ma laha kuwaasio mushkilad ma laha qadiir laakiin isagu u baahan yahay axaqiyuu le isagaa u xaq badan intuu ku intifaacsanaya ma fadhiisan kartid nalka meeshuu wax ku akrisanaya kama fadhiisan kartid laakiin meesha isaga ka baxsanaysa ku intifaacayni waad iska fadhiisan kartaa qolaa waxay dhi haddaba ciidda masaajidka haddaan anugu saa gacanta u saaro on iskaga daadiyo oo weliba iska afuufo wax dararay keeni ma laha ha laga dhiga sidii dabkii nalkii wax lagu akrisanaya iyo hooskii la harsanaya aan ka dhigno iyo tgurigaba iyo maya idan bay u baahan tahay oo qadar uun kamida baa ku soo raaci qadar uun meesha u yilay un baa ku soo raaci calaa kulli xaal nisaacaasna waxaa ka jira cinda alfuqahaa mubطiluhu tayamumka iyo booraysiga waxyaabaha buriyaay labuu ka soo qaaday maxaa le saddex afar afar buu ka soo qaaday mubilaatu tayamumi wuxuu yidhi maa ayiladii kiibaa buriya abala wuduua weyse jebiya waxalaalay wixii weyse jebin jirayna booraysiga iyo gebagabaysiga waa jebiya qofkii kaadi baa ka timid saxaraa ka timid neef baa ka timid masu lmar'ati masu lfarji biduuni xaa'ilin cinda shaaficiyati bibaطini اlkafi waxa laalay wixiina howrdadii wixii nawaaqid اlwuduu'i ahaayoo dhan way jebiyaan kow laba waxaa jebiya mac tawahumi اlmaayi biyo ismoodsiinteedoo lagu daray biyahaasoo ugu tayamumay bilaa shayin shay oon jirin manaca ka hor istaagay oo weliba qabla ibtidaai salaati salaada intaan la gelina wuxuu leeyahay haddii aad istiraahdo amay biyo jiraan waxaa loo gebagabaystay biyo la-aan haddii uu tuhun iyo mala yimaado ama dareen soo kordha amay biyo la helay ah waa buray tayamumkii sababtoo ah tayamumku falam tajiduu maaan buu ahaa laakiin waa bishardayn laba shardi haddii la helo tawahumulmaayi tayamumkii waa buriyaa shardiga koobaad waa inuu tayamumkani lifaqdi lmaayi ahaaye limaanicin waa inuusan ahayn ka hor istaagay haddaabaad markii hore biyo wey jirin ee xanuun baabad u isticmaali weynay biyo kaloo badan baa yimid waxba soo kordhin mayso waa inaanu jirin wax biyaha haddii la helo kaa hor istaagayo oo cudurdaara inaad biyihii ku dahaaro qaadato ee aada u gabagabaysatay lifaqdi lmaayi keliya biyo la-aan bay ahayd waxaad u gebagabaysatay tuhun waxaa soo baxaye biyo inay yimaadeen baطala tayamumu lianna tayamumku wuxuu un banaanaadaa markii la yaqiiniyo inaan biyo lahaynin wa maca dani ilmaa'i biyo haddiiba la filayo ama tuhunkooduu jiro weli shardigii aad ku tayamumi lahayd ma taam noqonin saa darteed shardiga bacda tamaamihi buu tayamumku asaxaa bilaa shayin biyahaas tawahumkaas biyahaasoo manaca bilaa shayin shay manaca reebay uusan jirin shardiga labaadna waa inay tahay intaadan salaada gelin qabla ibtidaa wuduui salaati salaada intaadan bilaabin haddaad lifaqdi ilmaayi u gebagabaysatay ood biyo weyday oo aada salaadii gashay allaahu akbar tiri kadib baan istiri amay biyo yimaadeen ama biyo ama yimidba yaqiinan u yimid labadaa xaalo wey yaqiintu gadaal buu ka keeni doonaa hadda ma aha tuhum baa ku galay amaa biyo yimaadeen tuubo iyo wax shanqaray baad maqashay waxbaa qalow qalow baa yeertay meel baa dareenku usoo dhashay warmeer heblaabay biyo ku jireen aadan ka dayin si unbaa dareenkuugu dhashay tuhuna iyo malaa biyo amal amay biyo yimaadeen salaadiina waad ku jirtaayoo waad gashay salaadan waxaad ku gashay adoo ma'duunoo lagugu ogol yahay intaan tuhunka iman haddaba shaki baa yimid shakigii waxaan joognaa shakigani hal yubطil طahaarata am laa waxaan leenahay laa salaadaada waad wadan tuhun hadday tahay laba daliil baynu cuskan midna waa xadiid aynu qiyaas uga guuri doono midna waa qaacida mid waa xadiidoo nabigaa la weydiiyey qof salaad ku jira oo ka shakiyey calooshu intay dhaqaaqda in wax ka yimid markaasuu wuxuu yihi salaada ma ka baxayaa waxau yihi maya xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa aa haddaba biyo hubsato danni keliya tahaaradii waysadaba loogama bixi jirine tanna danni iyo tawahum keliya looga bixi maayo daliilka labaadeen cuskanay waxaa weeye mas'aladani waxay ka mid tahay masaa'ilka soo gala qaacida min qawaacid اfiqhi shaaficiya fuqaha kalena la qabaan masaladan waxay ka mid tahay masaa'ilka la yihaahdo alistidaamatu aqwa min alibtidaai axkaamta qaarkood wuu jiri karaa laakiin ma bilaaban karo tawahum hadduu jiro ma gebagabaysan kartid laakiin haddaad salaadana ma gebi kartid laakiin haddaad ku jirtaay uga bixi mayse masaa'ilka la yihahdo weeye jiri socodkeeda waxaani hadduu yimaado ma joojin karo laakiin wixii aan bilaabanin wuu hor istaagi karaa waxaan bilaabanin waa hor istaagi karaa masaa'il badan bay leedahayoo waxaa ka mid a mas'aladan tawahumku salaadii in la galu hor istaagi karaaye waa shaki iyo wahmiye ma burin karaa salaad lagu jiro maca ana allaha jala wacalaa qaala fii kitaabihi yaa ayuha walaa tubtiluu acmaalakum camalkiina ha burinina shakina yaqiin log yaqiin looga buriyo ayib intaasi waa mas'alada tawahumkeed amaa fiiha salaada gudaheeda haddii uu tawahumkii yimaado baa dadku hadalka daahirkiisa loo qaadanayaa laakiin halka isaga ugu jeedaay amaadani tawahum maca tawahumida ma daba socoto ama tayaqunu fiiha wey amaa idaa tayaqana haddii uu hubsado fiihaa fi salaati buu hubsaday inay biyo yimaadeen salaadii baad booraysatay lifaqdi ilmaai biyo la-aan baad u gebagabaysatay salaadii baad gashay biyihii baa yimid yaqiinan bay u yimaadeen oo waa la hubaa salaaddii ma kaa jabaysaa tawahumkii maya ama tayaqunu fiiha salaada dhexdeedaad yaqiinsatay oo hubsatay inay biyihi yimaadeen oo waxaa laga yaabaa qibladaad ujeedday hortaada inaad aragtay biyihioo tubada ka socda awaa laguu soo ordo biyihii way yimaadeen biyihii way yimaadeen baa lagu yihi ama dhaankii maqnaayeed ogeyd baaba soo furtay calaa kulli xaal si aad ku hubsatayba waxaad hubsatay biyo yimid salaadiina baad ku jirta aad booraysatay maxaad samayn wuxuu yihi fiihi fiihi tafsiiru laba mid bay noqon faman qofkii calayhi isaga waajibun waajib ay ku hayd yaqdiiha an yaqdiyahaa inuu qadeeyo abir buri salaadiisa wailaa laa haddii kalese maya wuxuu ku leeyahay dadku fii fiqhi shaafici markii bicalifaqdi ilmaai biyo la-aan loo gebagabaysto waa lagu tukan laakiin horta salaadii sideedaba ma lagaa rabaa masaladaasiinaan weliba gaarina mogta salaaddii hadhow biyo haddaad hesho ma soo celin mise maya shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waa la kala qaadi haddii biyaha waayitaankeedu meesha naadir uu yahay wayna badanaa dhicin annaadiru laa xukma lahu weeyo lixurmati alwaqti baad u gebagabaysanood u tukan hadhowna waad soo celin haddii laakiin sida haalibka aba meesha biyo la-aan ay tahay xamar iyo safar waxay dooni ha noqotee le nin nagi oo haalibka biyo la-aan tahay baa jira ninka geeljiraya geela laba sad toddobaadka qadiya icaanaha geela biyaha ka dhigtaay awqaadeedana wuu ilaalinayaa laakiin maca daalika isagoo fii xukmi alxadar ah nin negiya haddana haalibku uusan biyo helin wey meelaha biyaha ee dadku ay isugu yimaadaanba geela wuu kala cararaa geeluna waxaa la yidhi meel reero degeen adi iyo haween mareen hadduu yimaado waxay dhihi jireen uu shaashoodaa saa darteed cag bini aadam iyo xoolo iyo reero meeshii lagu arko waa lagala cararaa meel biyahana badanaa reerunba ag jooga saa darteed ninkaa waxaan leenahay qaacidadu xadar iyo safar tamhiil weeye qaacidadu waxaa weeye fi fiqi shaafici hadday meeshan sida qaalibkaa biyo ay tahay oy naadir tahay biyo in la waayo markay biyo la waayo salaadiina soo gasho wuu gebagabaysan wuunan tukan laakiin lixurmati alwaqti buu xurmaynayaa wey salaadiina markuu biyo helo wuu weysaysan wuu soo celin ninkii sida qaalibkaa biyo la-aan ay u tahayna wuu gebagabaysan wuuna tukan soo celinna laguma laha haddaba markii la yidhaahdo salaad baa la gebagabaystay waana la galay biyaana yimidoo la hubaa labadii qolaad kala qaadi qoladii sooba celin lahayd salaadooda way burtay qoladii aan soo celiseenna salaadooda way asix ninna sii faralkiisaa sidan ahayo uu ku galay ninna kan faralkiisiiba mahe kol laba faralkiisii dib baa looga rabaa bilaash buu haddaba waktigiisala soo dhumanaya xurmatulwaqti bay ahayde ajal naf meelay tegi lama yaqaane biyaha biil la helay waysadii kaa jabtay wey faman qofkii calayhi isaga dushiisa waajibun waajib ay ku hayd yaqdiiha inuu qadeeyo abtil salaatahu ay salaadiisa buri waayo weysadu markaa waxay ka mid tahay tahaaradii way ka jabtay kaanamaa qof salaad ku jiray oy naafi yaqiin uga timid sidii xadiidkii abi hureyra wuxuu xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan xada baa ku dhacay sooma ninkana xada baa ku dhacay bay yidhaahdeen oo yaqiin baa la helay fabatalat ahaaratuhu amaa ninka kale wailaa haddaan qada lagu lahayn oo sida haalibkii ay badnayd ayna naadir ahayn biyo in la waayo laa salaadiisii ma jabayso hasa ahaatee walaakin iafdalu kin afdalu sida fadliga badan ibaaluha salaada inuu ka baxo weeye kay tufcalu in la sameeyo darteed bilwuduui wayse lagu sameeyo kaydani macamal falin ay kay tufcalu sida wasanka loo ego kaydii an intii la qadaro inay wax nasbisaso kumada noqonin tani macamal falin kay bilwuduui tufcalu si wayse loogu sameeyo wuxuu ku leeyahay laba labadaba way u fadli badan tahay inaad ka baxdaa fadli badan aday kaa asaxayso waajib ma aha ninkii haalib ayna naadir ahayn in biyo la waayo laakiin laba cillo labadaba way ku fadli badan tahay cilada koobaadi tayamumku waa ahaara naaqisa waysaduna waa ahaara kaamila ahaara kamaal salaadii in lagu tukadaayna waa ka fadli badan tahay in ahaara naaqisa lagu tukado adoo ahaara kaamila heli karana lama fiicna ahaara naaqisa inaad ku tukato mar waa midaas midda labaad waxay dhaheen alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafkaba in laga baxo way fiican tahay culimmadana qaar baa waxay qabaan mar walbaba way buraysaa sidii nin xadad ku dhacay oo wayse ka jabtay baa la mid tahay saad khilaafkana uga baxdo tahaara kaamilana salaadii ugu samayso walaakin afdalu waxaa wanaagsan ibtaaluhaa salaadii inaad burisood ka baxdo kay tufcalu si loogu sameeya bilwuduui weyso jadid tayamima tayamuman likulli fardi halkana laba kalu ku sheegayo wariddatun ridde iyo gaalnimo diinta laga baxay tubtilu tayamumka way burisaa la tawadi weysada sama jabiso wuxuu leeyahay weysada iyo gabagabaysiga iyo tayamumku isku awood ma aha midna waa ahaara kaamila midna waa ahaara naaqisa isagoo markiisii horaba naaqis ahay oo tabardarhaa haddiiba islaamnimadii burto oo qofku diinta uu ka baxo kadibna ku soo noqdaaye waa inuu mar labaad boodaystaa laakiin wuxuu leeyahy haddii uu weyse qabay oo isagoo weyse qaba gaaloobo kadibna weli ku soo noqday isagoo wax weyse jebiyo oo kale ka imanin riddadu weysada ma jebiso laakiin booraysiga gebagabaysiga way jebisaa buu leeyahayo markii horuba naaqis daciif ahaa tayamum waxaa kaloo jebiye jadid cusboonaysi tayamuman gebagabaysiga likulli fardi farar kasta iyo waajib kastaba u gebagabayso oo laba farar laba waajib hal tayamum kuma samayn kartid arrintaa waxay yidhaahdeen laba labada waa u cuskadeen mar kastoo salaad loo istaagaba waa la tahaaro qaataa weysada daliil baa ka soo reebay tayamumkase daliil ka reebay lama hayo marka koowaad marka labaad waxay yidhahdeen waxaa ka sugan ibnu cumar radi allahu canhu ardaa inuu ahaan jiray salaad kasta waa u gebagabaysan jirayo laba salaadood hal gebagabaysi kuma tukan jirin bayhaqi baa baab baabu tayamumi likulli fardin buu sunanka kubraa iyo suqraa iyo macrifaba ugu sameeyey atarkaa markuu soo wariyey wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo uu soo guuriyey in cali iyo ibnu cabbaas iyo camr ibn alcaas saddexdaba sidoo kale laga wariyey laakiin asaaniiddeedu aanay sugnayn oo daciifo tahay fii sunanihi lkubraa uuna saddexdaba asaaniiddooda ku sheegay ceelkoodana ku tilmaamay imaa mixaysu sanad ay ka muuqato aarka cali oo kaleeto xaris ibn cabdilaahi alacwar alhamdaani baa ka warinaya daciif culamada qaarna waa mutaham ay yidhaahdeen qaarkood uu ku sheegay imaamu muslim fii muqadimati saxiixi midna camr ibn caasna qataadaa ka warinayo isaga laftiisaabana waa mursal oo munqaطic weeye sanadkeedu mutasil ma aha sidaasay asaniida asaarta kale daciifa u yihiin labadaasay u cuskadeen in mid kasta loo cusboonaysiiyo walow culimmada in badan oo kamida ay diidan yihiin arrintaasoo ay leeyihiin tayamumku weysaduu bedel ka yahay waxyaabaha weysada jebiyaa jebiya laakiin salaad kasta ha loo weysaystana waajib ma aha haddii nafsulxil in la taagantaho biyo la dareemin oo la tuhminna tayamum wax loo cusboonaysiiye daliil gaar oo madax banaan ma leh intaa mubtilaadkii markuu ka baxay buu masaa'il dhowrahoo la xidhiidha baabu tayamum buu halkan galay oo soo koobkooban yamsaxu duu jabiiratin bilmaa'i maca tayamumin walam yucid mahmaa wadac calaa tahaaratin walaakin man calaa cudwi tayamumin lasuuqan jacala wajunuban khayirhu an yuqadima algasla aw yuqadima atayamuma halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yihi yamsaxu wuu masaxayaa duu jabiiratin ninkii kabmada u saaxiibka ahaa ee kabnaa bilmaayi biyuu ku masaxayaa maca tayamumin isagoo booraysiya gebagabaysi ku daraya walam yucid ma soo celinayo mahmaa wadaca inta uu ku dejiyey ee kabka ku sameeyey calaa tahaaratin isagoo tahaaro qaba halkan mualifku wuxuu ka hadlay masalada almasu cala aljabiirati masalada almasu cala aljabiirati si gaar ahna xadiidka jaabir ee ku soo arooray ma asixin oo daciif weeye sanadkiisu inamaa kaana yakfiihi an yacsiba oo masaxaa inta aan garanayaan ka warqabo ma sugna ziyaadadadkaas saas darteed markii qofkii la kabo kabnina la saaro ama geed ha lagu kabo korka waxyaabahan isbitaalada ay ku duubaan ee jilka ha lagu duubo haddii xubintii si loo kabo dhaawacu soo gaaray wax lagu duubo xubintaasi jirka ay ka mid tahay qofkiina qabays waajiba u baahan yahay ama xubintaa xubnaha tahaarada suura ee weysada ay ka mid tahay qofkiina weyse ka jabto inuu weysaysta uu doonaya see yeelayaa waxaanu leenahay laba arrimood saddex arrimood baa meesha yaala midda koobaadi waa horta inta saxiixee uu dhaqi karaa inuu dhaqaaye naska iyo qaacidaduba way keenayaan ilahi wuxuu yihi fattaqu llaha ma statactum intaad awoodaan qofkani intana kale caafimaad qabta inuu dhaqo u awoodaa nabiguna wuxuu yihi xadiidkii abu horeere idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum intaad awoodaan la imaada qofkana intan waa awoodaa culimmaduna intaa qaacido waxay ka soo ururiyeen la yidhaahdo almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri waxaad adigu awoodo lagaaga cafin maayo wax kaloodan awoodin dartii walidaalika masalada hadda u tiro badan tahayo waxaa la yihi qofkii satrulcawra in kamida awooda intaasuu asturaya qofkii bacdu tahaara weysadii awooda intii buu samaynaya qofkii zakaatulfitrigii laga rabay qeyb awooda dadkii qeybna aan awoodin intuu awooduu samaynaya qofkii caqiiqada wiilka laga rabay laba neef oo ariga hal mid awooda halkaa mid buu samaynayaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri hadday sidaas noqotay ninkii qeybna waa dhaqi karaa dahaarada tii yara iyo tii weyneedkii dooni ha noqotee qeybna ma awoodo horta qeybtuu awooda dahaarada waa inuu la yimaadaa fataqu llaha ma statactum tii qaacidii bay soo gashay qaybtaasi waa masalada qaybta meel dhig qaybta labaad ee soo hartay inta aan tahaaradii la gaarsiin karin qayb kastoo qaacidada sharciga waxaynu barannay tahaaradu hadday mutacadira noqoto oo limaradin dartii loogu tahaaro qaadan waaye biyihii waa loo tayamumaa tayamum baa gala haddaba tahaaradii xubnahan dhammaantood laga rabay janaabadii iyo wixii lamidka ahaa ama weysadii laga rabay xubinkan in la dhaqo hadday suuroobi weyday bedelkii dhaqitaanka waxaa geli kara tayamum iyadana waa loo booraysan waa loo gebagabaysan qisadaasoo ibnu cabdillaahi bn camr bn casuuriyeyna riwaayadka qaar baa ishaaray labadaa in la kulminayo tayamumka iyo dhaqitaanka inta suuragalka ah waxaa soo haray xubintan loo gebagabaysay duuban intii kalena waa la dhaqay xubintan korkaha laga masaxay maxaa u daliila xadiis jaabir baa jira ma saasixin saa darteed almasu calaljabiira ma la samayn culimmadu halkaas ay ku qaybsameen fuqahadeenu waxay leeyihiin xadiidka iyagoo cuskanaya waad masixi waxaad samayn saddex arrimood inta saxiixa waa dhaqi inta duubanna korkaad ka masixi haddana maadaama aadan dhaqin masaxu kuma fillee waad u gebagabaysan seen u kala horraysiin waa masale inoo iman doonto oo janaabaday seen u kala horraysiin tayamumkii iyo qabayskii keen horraysiin weysadiisa seen u kala horraysiin labada mas'alada minhaaj lama hor ordee isagaa inuu keeni doono mualifku raxima allahu tacaala yamsaxu wuu masaxayaa duu jabiirati ninkii kabninka uu saaxiibka aha ee kabnaa bilmaayi buu ku masixi meesha kaban ee duuban maca tayamumin isagoo u gebagabaysanaya intii saxiixahayd dhaq laakiin meeshan duuban masax iyo tayamum baa la isugu geynayaa walam yucidmada soo celinaya salaaduu ku tukaday mahmaa wadaca inta uu dejiyey ee kabniinkan ku saartay calaa tahaaratin isagoo tahaaro qaba waxaa soo haray haddii kabitaanka markii la saarayay xubinkan tahaarada aadan weyse qabin see la yeeli masaa'il badan baa mas'aladii kabitaanka iyo dhaqitaankii iyo tayamumka la ysu keenay masaa'il dhowra ka dhashay masalada koowaad waxay yidhaahdeen hadduusan tahaaro qabinna gacantaa duuban markii la kabayeyna muuna weyse qabin see la yeeli ama dhiig baa ku yiilay oo fuqahadii ay yidhaahdeen shaaficiyadii iyo raggii lamidkaa waa nijaas nijaasadii lama zuulin karo waxay yidhaahdeen waa labaa loo kala qaadi haddii la furi karo isagoon dhib ka soo gaarin waa inuu furaa oo nijaasadana laga dhaqaa lana tahaaro qaataa haddii laakiin aan la furi karin oo dhib ka soo gaarayo sidaasuu ku masixi oo ku tayamumi weyna asixi oo baabu daruuraad bay geli masalo labaad baa dhalatay way inoo keeni doonaaye hadday weysadii jabto qaybna aada daqday qaybna aada tayamumtay waad soo wada celinoo la garay haddiise la yidhi farad kasta ha loo tayamumo weysadiina aynay kaa jabin maxaad samayn wayma soo wada celin maadaama qayb tayamumay ahayd xukmu tayamumkii iyo tajdiidkii bay geli mise waxaa weeye qaabil litafriiq oo intii tayamumka waad soo celin tii kalena waa sideedii iyana waa ku iman doontaa laakiin wuxuu ku yihi walaakin man qofkii calaa cudwin xubin cudwi tayamumin xubin laga gabagabaysan lahaayoo labadii gacmood iyo wejiga jacala yeelow ku dhejiya la suuqan waxyaaba lagu dhedhejiyey faashadiya kab ku dhejiyaay baa soo celinayay isagu halkan wuxuu ku leeyahay taas mas'alada horena waxba soo celinaynin waa haddii kabniinku xubnaha tayamumka meelaan ahayn uu yahay haddii safariku jaban tahay oo fartii kabnin saaran yahay ama gacanta dhudhunkoo cinda shaaficiyati xusulka hala gaarsii la yiri kaban tahay ama nabarkuwa wejiga ku yaallo wejigu dadan yahay oo aad u tayamumto diidiina xataa ma gaarin meeshi see la yeeli wuxuu leeyahay waadna tayamumiyo waa tukan hadhowna waad soo celin hadhowna waad soo celin laakiin qowl daciifa weeyo soo celiskaa wax mustanad iyo daliil muctabar oo la taaban karo maana arag oo fuqahada shaaficiyada ay u sheegeen ayib see loo kala horumarinayaa markii tayamumkii iyo dhaqitaankii laysu keenayo kala qaad waa junuuban qofkii janaabo ka qabaysanaya ama xadas akbar oo dhan weeye khayirhu kala dooransii an yuqadima inuu hormariyo algasla qabayska aw yuqadima uu hormariyo atayamuma gabagabaysiga sababtoo markii aad janaabo ka qabaysanayso jirkaaga xubnaha tartiib inaad kala hormarisa shardi ma ah hoosna waa ka bilaabi kartaa korna waa ka bilaabi kartaa mar hadday sidaas tahay oo tayamumkani xadas akbara uu yahay tayamumka horreysiid ama qabi dhaqitaanka horreysi isku mid weeye adaa khiyaar leh wajunuba qofka junubkaa khayirhu kala dooransii an yuqadima inuu hormariyo alqasla qabayska aw yuqadima uu hormariyo atayamuma gabagabaysiga tartiib shardi maa kaa rabto hormarine haddiiba xadas akbarkiisaa loo soo kogsoocay xadadkii asqarka ahaa inuusan lamid ahayn baad halkaa ka fahanto o war kaduwan soo socdo seeb yeeli haddaba haddaad tahaara suqraa tahaaro qaadanayso tayamumna xubinkii aada u baahan tahay keed hormarin wuxuu leeyahay tartiib baa weysadii shardi ahaa tayamumkiina waratibilmasxayni qiyaasan cala alwuduui baan soo marnay soomaalia tartiibkii baad ku socon hadday weys meesha tayamumku gacanta tahay horta wejiga soo dhaq gacanta midigtaana soo dhaq markaad biixa soo gaarto tayamum kadibna madaxa sii masax hadday lugta tahayna gacmahaas wejiga soo dhaq oo gacmaha soo dhaq oo madaxa soo masax xubinteedii markaad soo gaarta u tayamum tartiibkii ilaali buu ku leeyahy walyatayamam ha booraysto muxditun qofkii weyse ka jartay xadad asqar ahaa id asalaa markuu dhaqa caliilahu xubinkiisii id asalaa markuu dhaqi lahaa caliilahu xubinkiisa jiran uma alwuduua kadib weysadiina kamalaha sii dhamaystirto wuxuu ku leeyahay qofkii xadad asqara qabay ha gebagabaysto markii uu xubinkaa uu gebagabeynaya uu dhaqi lahaa ay ku soo aadana markuu xubinkaa soo gaari lahaa dhaqitaankiisa xubinka jiran ee loo gebagabaysanayo tayamumka ha u bedelo saas darteed wejigii dhaq madaxii dhaq gacan baa sidana u gebagabayso kadibna lubtulaha dhaq goormaad gebagabaysan markaad gacantii soo gaarto walyatayamam ha gebagabaysto muxditun kii ay weyse ka jabtee tahaara suqra aw xadad suqasara qabay id waktiga asala uu dhaqi lahaa caliilow xubinka jiran ee loo gebagabaysanaya markaa dhaqi lahayd u gebagabaysa bedelkeedii ee gebagabaysiga hormarin hana dibdhigine booskiisi ku aadi suma alwuduua kadib weysada wixii ka dambeeyey buu kamala dhammaystiraya ayib masalada kale timid waxay ahayd noqotay anigu qaybna waan dhaqay qaybna waan gebagabaystay faralkii hore waan tukaday jadid tayamuman likulli fardin baad isoo tiri meeshan qaybna waan dhaqay weysada tajdiid waajib ma ahayn qaybna waan gebagabaystay tajdiid gebagabaysigana tajdiid baa waajib ahaa faralkii hore tukaday ku labaad baa soo galay ma xukmu tayamum baa qaalib noqon mise xukmu lwuduu'i baa qaalib noqon mise mid walba xukunkiisii gaarka ahaa buu qaado waa saddex ixtimaaloo la dhihi karo fain yurid haddii uu doono min bacdihi faradkii hore kadib fardan ay fardan aakhara farad labaad inuu ku gutuu doonay wamaa axdaa waysana kama jabin falyusalli ha tukado in tayamama hadduu gebagabaystay can xadain aw can janaabatin hadduu xada asqara ahaa iyo hadduu janaabo xada akbara ahaaba haddii aada gebagabaysatood gebagabaysiga soo celiso isaga tuko waxaad soo celin gebagabaysigii keliya amaa tahaarada weysada iyada in la soo celiya dhaqitaankii shardi ma aha sideedii bay ahaan keliya gebagabaysi baad soo celino xubinkii baad ula niyoon kaanaka adoo dul jooga xada asqara hadduu ahaa hadduu xadad akbara ahaana laba goraba gebagabaysi baad soo celin salaadana waa tukan weysadii kale intii ka horeysay iyo intii ka dambeysay xubinkaa midna lagama rabo weysadoo dhanna ma jabin hadday gacanta ahaydna madaxii iyo lugihii ka dambeeyey kaama jabin intii gebagabaysiga keliya soo celi sababtoo dhaqitaan lama soo celin jirina gebagabaysi baa la soo celiyaay isaga un soo celi keligii man yurid hadduu doono min bacdihi faradkii hore kadib fardan ay fardan aakhara farad labaad iyo waajib labaad inuu tukaduu doonay wamaa axdaa weysana kama jabin falyusalli ha tukado goorbuu ku tukan karaa weysadaas uusan ka jabin waa in tayamama hadduu u gebagabaysto oo tajdiidiyo cusboonaysiiye gebagabaysigii can xadain aw can janaabatin kaydooniba ha noqote waqiila waxaa la yidhi waaba aciif oo siiqatu tamriid baa lagu keenaye yuciidu muxditun kii xadadka asqarka ahaa wuxuu soo celinayaa limaa bacda alcaliili xubinka jira intii ka dambeysay qolana waxay yidhahdeen waan kala qaadaynaa xadadka asqarkaa iyo midka akbarkaa kii can janaabatin ahaa tayamumun buu soo celin waayo ha soo celiya haddii la yidhahdo tayamum baa laga rabilaa laakiin qofka tartiibna shardi ma ahayn qofkii laakiin tartiibku uu shardi ahaaye xubinkan ma asaxo weysada isagoon kii ka horreeya la dhammaynin oo wejiga haddaad dhaqdo ood gacmaha ka boodo oo aada madaxa masaxda lugahana dhaqdo madaxiyo laguhu ma asixin waayo tartiib baa shardi ahaa haddii aad gacmaha dhaqdo ood lugaha dhaqdood madaxa usoo noqotana goortaad madaxa masaxda lugihii waa weli baa lagu dhihi sooma waxay dhaheen faidaa batarat tahaaratu lcudwi xubinkan gebagabaysiga tahaaradiisii hadday burto isagii inuu buro wixii ka dambeeyeyna sii jiro suuragal ma aha saas darteed weysadii qaybtii ka dambeysay buu soo celin wuu gebagabaysan intii ka dambeysana waa soo celis waqiila yuciidu muxditun wuu soo celin limaa bacda alcaliili xubinka jirana loo gebagabaystay wixii ka dambeeyey xubnahay oo dhan waad soo celin haddii inta kalena soo celin mays waman limaa'in wa turaabin faqada alfarda sallaa uma mahmaa wajada min dayni fardan xayثu yasquط اlqaضىa bihi fatajdiid calayhi furida ninkii biyihi ciidba waay muxuu samayn waman qofkii limaa'in biyihii iyo wa turaabin ciiddiiba faqada waaye boorhkii iyo gubaalkii waa waaye diyaarad buu saaran yahay intee ciid ka heli xageen ciid ka keeni ama markab iyo doon badda bartankeeda tibaaxayo hirarka jiirayaad ku jirtaa ama halkan amaad bas ka raacdayo laguba istaajin maayo bas dhexdii adoo saaran ciid iyo boorka intee ka keeni ama waxaa la yidhaha xabsigu uu ku jiraa qofka waa la xiray ama gurigaad ku jirtaa banaankan uma soo bixi karti waa cabsanaysaa ama waxay yidhaahdeen ciiddii waa la hayaaye dhulkao dhan ba roob baa qooyey dab lagu ingejiyana lama hayo oo ciidda qoyan gubaarkii male haddaad ciid qoyan soo qaato dhoobo ahna dhoobo weji lama marin karo gubaarkii la rabay ma ahay dhaheen ciiddii baa qoyan ama waad weydayba si kastaba ha noqotee qofkii biyana waaya ciiddana waaya waxaa la yidhahdaa faaqidu tahuurayn labadii lagu dahaara qaadan jiray labadaba waa waaye muxuu samaynayaa qofkaas alfarda waajibka sallaa horta wuu tukan salaada waktigeedii waad ku tukan xadadkaa dooni baad qabtid mid yar iyo mid weyn horta salaada tuko waktigeedaa ku tuka ko uma mahwa mahmaa wajadaa markii uu helo min bayni labadan ciiddii iyo biyaha ah fardan midkood uu markuu helo fatajdiidun soo cusboonaysiin baa calayhi furida lagu waajib yeelay xaysu yasqutu lqadaau bihi markuu isaga ku dhacayo qaduhu gaar ahaan ciid hadduu yahay wuxuu ku leeyahay qofkii hadduu biyihii ciidda waayo horta wuu tukan ko kadib hadduu midkood helo wuu la iman ciiddu xugun bay la dheer tahay biyaha ciidda waxay waajib kugu noqon inaad ku gebagabaysato ood ku soo celiso oo ku tukato haddii tayamumka faradkii kaaga dhici lahaa bimacnaa aynan xaala naadira ahayn waataani xaalad naadira hadday tahay fakdulmaa'iga xaala naadira hadday tahay waad gebagabaysan salaadiina waa lagaa rabaa soo mahayn tan labadiiba weydoo xurmatulwaktigaa tayamumka ugu tukan lahayd soo tukatay haddana ciid baad heshay xaaladuna waa meel naadir oo kaaga dhici maayo faradkii maxaad samayn mintaad booraysata haddana tuko xurmatulwakti mar labaad la waa tikraar laa faa'iidata minhu saa darteed qofkaasi biyugu iska sugay oo isagu ciid ku booraysan maayo laakiin qofkii ama biyahan ama ciiddan ay qadihii ka ridi lahaayeen oo maanta si meel haalibkaba biyo inaan la helin buu ciid ka helay ama biyaa la helay isagu ciidaana uu isticmaali biyahana way wada isticmaalayaan haddaba shardiga xaysu yasqutu lqadaa bihi wuxuu u noqonayaa ciidda qofkii aynan kaga dhacaynin faradkiia lagu mutaalabaynayo cinda fi lmadhabi sida fuqada shaaficiyadu ay qabaan asal waxaa waa masaladan xadiid bukhaari muslim wariyana caaisha walaasheed asmay waxoogay bahal la isku qurxiyay ka qaadatay ka caariyeysatay safar baa lahaa ghazawaadka qaarkoodee qadaa-ulxaajay u baxday xilli habeennimay ahaydee show meelihiibay kaga dhacday iyadana mayna dareemin way soo baxday markii halla guuro la yidhi bay weyday taabatay nag maba haysaba nagu rag buu u diro wuxuu yidhi dhaxduu ka celiyo bal raadiya baashi nimankii say u daydeeyeen u daydeeyeen u daydeeyeen waa heleen salaadiina waa u soo gashay aayatu tayamumna weli ma soo deginoo booraysiga lama ogolaanin nimankii biyana ma hayaan salaadiina waa usoo gashay maxay sameeyeen saxaabadii way tukadeen nabiga markay u yimaadeen bay u warrameen saasaana qabsatay bay yidhahdeen aayatu tayamum baa soo degtay marka nimankaasi xilligaa biyo keliya lagu tahaara qaadan jiray biyona waaye waxaa lamida ninkii biyo iyo ciid tahaaro wahaydoo labadiiba waaye faaqidu tahuurayni wey marka iyagii way tukadeen haddaba nabigu maxaad u tukateen ma dhihin cibaada faasidaad samayseenna ma dhihin waad khaldanteenna ma dhihin halkaa maxaad ka garatay in la tukan soo maha salla alfarda in tukan horta masalada daliilkeedii wakaas kadib waa la soo celintu daliil ma laha qofkii labadiiba waayey walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa ashbah bilqawaacidi waxaa weeye asnaaa alwaqti waktigii oon tegin hadduu helana inuu soo celiyo haddii waktigii tagana aan soo celis laga dalbin inaan soo celis laga dalbinna nabigu qoladaa soo celiya ma dhihin wa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati hayru jaaizin mana banaana dadkii soo celinta lagu lahaa nabigu inuu ka aamusa isagoon soo celiya dhihin iyaguna daliil cusub ay ku gartaan meesha ma yaal haddaad tiraahda maxaa laga soo reebtay fi lwaqti hadday tahay waxaan dhihi waxaan kule xooga soo reebay waxaan daliil u helay cibaada faasida qofkii sameeya oo inay saxiix tahay uu moodayey waqtigeediina jiri weliba salaad qofkaynan ka asixin oo sideedii faasida ay noqoto fil waqtina ay jiro u soo celiyaan kalmusii fii salaatihi salaadihii horee tagay nebigu soo celi ma dhihin laakiin tii hadda ka fasaaday salli fa inaka lam tusalli irjic fasalli fa inaka lam tusalli maadaama waktigii uu baaqi yahay tadaarug laga daba tagaay waa suuragalo waa mumkin waman limaayin wa turaabin faqadaa waaya salla alfarda wuu tukanayaa uma mahmaa wajada markii u hela min dayni labadan ciid iyo carada ciid iyo biyaha fardan midkoodu fatajdiidun baa calayhi furida lagu waajib yeelay inuu cusboonaysiyo salaadii mar labaad la yimaada waajib bay ku tahay wuxuu helay ciid iyo biyo midkay dooni ha noqdaani اللهم إلا مسألة واحدة معنا بشرط حيث يسقط القضاء مركي قضيه وقد عي به بالتشديد حسبونيسينتا haddii uu qado dambe aan laga dooni doonin qofkaas goon aan laga doonaynin kow hadday biyo yihiin midkood lagama doonayo laba haddii aynan naadir ahayn biyo in la waayana lagama doonayo ciidi tahay laakiin waxaa qado laga doonayaa hadday ciid tahay naadirna ay tahay filmadhabi markaasoo kale isaga turaab tayamu tajdiid baa laga rabaa waxba sharti kuma aha laazim kuma aha halkaasaan ku daynana subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk